الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا basmalada waan soo sharaxna xoogaa mar kastana waxaa qofka soo mara kitaab kasta markuu akhrisanhayo basmalada marka basmalada khulaasadeeda iyo kelimaadka laga sharxo waa muhiim marka in ay meel ugu diyaarsan tahay qofka waxaan markaa soo sharaxnay farqiga u dhaxeeya waxaan leeyahay alxamdu markii aan xamdalada sharxaynay farqiga u dhaxeeya alxamdu iyo ashukru aan soo sharaxnay marka iyadoo qoraal ahaan idinkaga tegi doonaa qof ka mida adinka haydiin yeeriyo meel fiican ku qorta waa mar kasta arrin aada u baahanaysiin basmalada waan soo icraabnay waxa aan soo gaarnay alraxmaani araxiim marka alraxmaani araxiim waa laba sifo oo allah subxaanahu watacaala uu leeyahay wasanka midka koobaad waxa weeyaan haye wasankiisu muxuu yahay raxmaan wasankiisu waa maxaa ya faclaan weeyaan ka kalena wasankiisu ninkaas u dambeeya raxiim wasankiisu muxuu yahay haye faciil marka labadooduba waxaa laga soo qaatay min raxima raxima allaahu fahuwa raxmaan wa raxiim maxay kale yihiin marka raxmaan iyo raxiim culummada warkoodu waa badan yihiin waxa ay kale yihiin laakiin alimaam ibnuqayim wuxuu leeyahay macnaha ugu wanaagsan oo lagu kala fasiro labadaas kelimo waxa weeyaan alraxmaan wuxuu tilmaamahayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sifaysan yahay raxmad inuu allah subxaanahu watacaala ku sifaysan yahay raxma alraxiimna waxay tilmaamaysaa buu leeyahay raxmadaas uu ku sifaysan yahay inuu khalqiga ugu naxariisto marka midna wuxuu tilmaamahayaa labadaas ismi inuu ilaahay ku sifaysan yahay raxmad oo ah alraxmaan midna wuxuu tilmaamahayaa alraxiim ah sifadaas oo uu leeyahay allah subxaana wa tacaala oo ah sifatu raxma inuu khalqiga ugu naxariisto walidaalika wuxuu leeyahay qur-aanka waxaa ku jira wa kaana bilmu'miniina raxiiman laakiin lama dhihin wa kaana bilmu'miniina raxmaanan yaa aragtee innahu bihim ra'uufun raxiim baa qur-aanka ku jirta laakiin innahu bihim ra'uufun raxmaan miyaa jirta maya marka labadaas sifo saasay kale yihiin midna wuxuu tilmaamahaya ilaahay inuu ku sifaysan yahay raxmad midna wuxuu tilmaamahaya raxmaddaas uu ku sifaysan yahay inuu khalqigiisa ugu naxariiso marka ilaahay waxaan u sugaynaa raxmad oo sifo ah sifadaasna uu khalqigiisa ugu naxariisto ayib iyadoo qoraalana meeshaan bay idinku taallaa qof baa idin yeeri doona ha dhowto alxamdu lilaah allahu subxaanahu watacaala ayaa iska leh ammaan ammaan oo dhan allah baa iska leh asha marka alxamdu ku jirta waxa weeyaan aljinsiya bimacnaa kullu lxamdi ammaan oo dhan lilaah bay u sugnaatay oo mutay ayib khalqiga wuu is ammaanaa ammaanta khalqigu uu is ammaano siday ilaahay ugu sugnaatay masalan qof baa waxaan ku ammaanaynaa geesinimo ma dhihi karnaa qofkan waxaan ugu shukrinaynaa geesinimadiisa aye suuragal miya maxaan dhahaynaa qofkan waxaan ku ammaanaynaa geesinimadiisa laakiin waxaan ugu shukrinaynaa geesinimadiisa ma jirtaa ma jirto waayahay marka qofkan waxaan ku ammaanaynaa deeqsinimo idan marka geesinimadii iyo deeqsinimadii khalqi baan ku ammaanay soo maaha marka siday ammaantaasu ilaahay ugu sugnaatay mar haddaan yidhi alxamdu yacni kullu alxamdu lilaah khalqigii baan ammaanay ma allaan allah miyaan ammaanay manaa markaas waxay ugu sugnaanaysaa geesinimadaas iyo deeqsinimadaas ilaahay baa ku abuuray marka hadda aan ammaanno ama aan ku shukrino laakiin fil akhiir ammaantaasu allaah bay u dhacaysaa maadaama isagu uu geesinimadan ku abuuray deeqsinimadan uu ku abuuray ma garateen marka ammaan oo dhan marka yaa iska leh allah baa iska leh alladii arsala rasuulahu allah waxa weeyaan ka soo diray rasuulkiisa kelimadaas marka rasuul mar kasta oo kitaab a bilaabaysa waa kusoo maraysaa rasuul iyo nebi labadooda macnahooda iyo waxay kala yihiin dersiga soo socda ayaan ku sheegi doonaa arsala rasuulahu bilhudaa hanuun buu la soo diray iyo wa diini ilxaq diin xaq ah arsala rasuulahu bilhudaa wa diin maxay kala yihiin labadoodu marka hanuunku waa cilmiga naafica ah marka allah subxaana wa tacaala rasuulkiisa wuxuu la soo daray cilmi naafica diinka xaqahuna waxa weeyaan alcamalu asaalix diinka xaqah muxuu yahay alcamalu asaalix marka rasuulku wuxuu keenay oo ilaahay uu la soo diray alcilmu annaaficu haye waalcamalu asaalix labadaas shay ayaa lagu badbaadahayaa marka hadduu qofku cilmi leeyahay laakiin uuna camal lahayn ma badbaadayo hadduu camal leeyahay laakiin uuna cilmi lahaynna ha ma badbaadayo maxaa lagu badbaadayaa marka alcilmu waalcamal labadaasa lagu badbaadahaya ilaahay cadaabkiisa waxaa looga badbaadahayaa labadaas alcilmu waalcamal faatixada mar kasta salaad kasta aan akrinayno maxaan leenahay hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin hayri almaqduubi calayhim ihdinaa alsiraata almustaqiim waxaana tusidaa wadada toosan wadadada toosanu maxay tahay waa alcilmu waalcamal waddada toosan maxay tahay alcilmu waalcamal yaa marka ag maray waddadii toosneed oo ah alcilmu waalcamal laba sinfi alyahuud waannasaara qeybta koobaad waa almaqduubu calayhi kuwa ilaahay uu u carooday waa qolama alyahuud kuwaas marka cilmi baa lagu sheegay laakiin camal laguma sheegin maxay waayeen qadabka maxay u heleen sababteed maxay tahay ma camal ma laha iyagoo og rasuulkan muxamed ah inuu allaah soo dira bay diideen inay raacaan annasaara addaaliin weeyaan kuwa loola jeedo addaaliin iyagu maxay waayeen alcilm laakiin waa camal falaanoo waa shaqeeyaan oo waa dadaalaan laakiin dadaalkooda wuxuu ku salaysan yahay aljahlu marka qeybna waa gudiba calayhim qeybna waa dallu waxaana sabab u ah waxay isla waayeen alcilmu waalcamalu isla waayeen marka rasuulka waxaa lala soo diray oo lagu badbaadayaa maxay yihiin alcilmu waalcamal wax aadan aqoon diin ha ka dhigan diinka aad taqaanona ku dhaqan ha kaa muuqdo arrin muhiima soo maa liyudhirahu cala addiini kullihi si uu uga sara mariyo diin dhammaantiis nooc kasta ha noqdo ayuu ilaahay la soo diray arrinkaas ayib saramarinta marka uu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka sara mariyey oo diin oo dhan diinkii uu la soo diray uu ka sara maray goormay dhacday waktigii saxaabada khaasatan khilaafadii abu khilaafadii abibakar wa cumar diinka islaamka ayaa diinihii oo dhan ka sara maray alimaamu dahabi wuxuu yidhi khilaafadii abubakar iyo cumar khaasatan khilaafadii cumar sanadihii ugu dambeyday saddex sano gudahood ayay muslimiintii waxay rideen labadii dowladood oo adduunyada ugu waaweyneed oo ah faris wa ruum khadkay ka saareen wuxuu leeyahay alimaamu dahabi istawla almuslimuun fii halaaثati acwaam calaa kursiyi mamlakati kisra wacalaa kursiyi mamlakati qaysar kursiyi waxaa loola jeedaa magaalo madaxdii ay deganaayeen boqoradaas wa calaa ummay bilaadihimaa iyo magaalooyinkoodii kuwii ugu sarreeyey wahanima almuslimuuna hanaa'ima lam yusmac bimidlihaa qad muslimiintuna waxay khanaa'im u heleen khanaa'im aan weligeed iyadoo kale la maqal min adahab waاljawhar wاlraqiiq adoom addoommo wاlmadaa'in magaalooyin wاlqusuuru saro fasubxaana allahi alcadiimi alfataax dahabi baa sidaas yii idan marka fii khilaafati abi bakrin wa cumar ayay dhacday in islaamkii uu ka saro maro adyaantii dhulka joogtay oo isugu jirtay adyaan baatil ah oo wathaniya ah iyo mid samaawiyaho la taxriifiyey midda wathaniga ayaa lahaa ya yaa lahaa kisra diin wathani diin majuusi awey aan samo ka imaan diinka samaawiga laakiin muxarafka ahaan ayaa haystay qaysar iyo ruum magaalo madaxdii kisraa waxaa la dhihi jiray almadaa'in magaalada boqortooyada ay ku ooleed kisra weeya magaaladii markay saxaabadu furteen ayaa qasrigii boqortooyada kisra waxaa soo galay laba saxaabi oo la yidhaahdo xudayfa ibnulyamaan wa salmaan alfarisi markaasay ka sheekeeyeen adduunyada cajaa'ibkeeda iyo isbedelladeeda iyagoo sheekaynhaya adduunka isbeddelkiisa iyo cajaa'ibta ka dhacda ayaa waxaa soo galay qasrigii bannaankiisii nin reer baadiye ahoo qabiilo kaamid la yidhaah u dhashay oo xoogaa riyaa wata ninkaasu marka xoogaa riyaahu meesha ku haystaa maalintiiu baadiyaha ku soo ilaaliyaa habeenkii yuu qasriga u soo hooyaa arigii markay albaabkii ka soo galeen qasrigii qasriga bannaankiisiina ay ku sheekaynhayaan xudayfa iyo man salmaan ay arigii soo yaac soo yaacay arigii marka sariir rukhaam ka samaysan rukhaamka waxaan weeyaan sariir rukhaam ka samaysanoo kisra uu ku fadhiisan jiray markuu qasriga ka soo baxo uu ku hawo qaadan jiray ayaa arigii ku yaacay markaasay arigii sariirtii korkiisii farfariisteen markaasay waxay dhaheen waxyaalaha aan ku sheekaynaynay oo cajaa'ibka ah waxaa ka mid a bay dhaheen ninkii qaamidiga ahaa xoogaa riyihiisii oo sariirtii kisraa fuulay cajaa'ib minsaahan wax ka cajaa'ib badan miyaa la arka wa min acjabi maa tadaakarnaa bay dhaheen sucuudu qunaymaati alkhaamidiyi calaa sariiri kisraa riyaa fuulay sariirtii uu dadka ka maamuli jiray adduunyada dhan uu ka maamuli jiray aa riya uga dambeeyey cajaa'ib adduunyo weeye ayib marka markaas islaamkii diinihii oo dhan waa ka sara maray kadib laakiin muslimkii markuu iyagu isku jeesteen oo iscuneen oo iyagu ay isku jabhadeeyeen oo isbaabi'iyeen khadkay ka baxeen marka khadkii soo laabashadiisa wuxuu u baahan yahay islaaxad muslimka ka yimaado horta dadka muslimka ah in iyagu ay ahal u noqdaan oo ay soo gaaraan mustawo ilaahay u gargaari karo laakiin iyagoo sidaan ah khadkii ma gaari karaan wa kafaa billaahi shahiida waxaa ku aada markhaati allah kafaa billaahi yacni allah baa ku aada shahiidan markhaati in uu kula soo diray diin xaq ah iyo hanuun waxaa markhaati kaaga ah allah isagaana ku aada markhaati mualifka raximahullahu marka aayaddan wuxuu ka soo iqtibaastay aayah fil qur'aan suuradday ku jirtaa suuradday ku jirtaa ay akri wakafaa billaahi shahiida ayib idan mualifka raximah اllahu aayaddaas buu ka soo qaatay khudbada kitaabkiisa waxa uu yidhaahdee waashhadu an laa ilaaha ila اllah waxaan qirahayaa in uusan jirinin mid la caabudo oo xaq lagu caabudo ila اllah allah maaha waxaan qirahayaa oo qalbiga aan ka qirahayaa oo afka aan ka qirahayaa in uusan jirinin mid lagu caabudo xaq oo aan ahayn allah wax baadil lagu caabudo waa badan yihin taray ka bateen laakiin mid xaq lagu caabudo oo aan ahayn allah inuusan jirin baan qirahaya ayib kelimada marka kelimatu tawxiid waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat nafyigu muxuu yahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ihbaatkuna ila allah marka waa nafyu luluuhiya can kulli macbuud wa ihbaatuhaa lilah waxay u baahan tahay marka kelimada tawxiidka in ay hesho nafyi iyo ihbaat dhawaaqa iyo dhaqankaba ee qofka haddii maalan uu allaah uu caabudo wax kalena uu caabudo qubuur uu caabudo maalan maxaa ka maqan nafyigiiyaa ka maqan yah maxaa ka maqan nafyigii ayib hadduu mulxid noqdo oo uu yidhaahdo laa allah walaa kayruhu midaan caabudayn lama arko midaan rumaysanahan lama arko maxaa ka maqan labadiiba waa ka maqan yihin maxaa la rabaa marka labadaba in la jamciyo fi lqowli waalficli oo qofku uu wax kasta oo cibaado ah uu ilaahay kaliya ku caabudo ee uusan khalqigiisa ka mida ku caabudin ayib waxdahu keligii waxdahu waa tawkiid waayo maxay tawkiid u tahay ihbaatka oo allaah bay u tahay towkiid laa shariika lahu waa towkiid iyaduna shariig ma laha maxay towkiid u tahay nafyigay ay towkiid u tahay ay towkiid u tahay nafyi iqraaran bihi qiritaan oo aan qirahayo oo aan qirahayo inuu rabbi yahay macbuud bixaqina uu yahay iqraaran bixaq bihi wa tawxiidan iyo waxiditaan oo aan isaga waxidahayo marka waxaa loo baahan yahay iqraar allah subxaana wa tacaala loo qiro inuu yahay khaaliqu hada alkown wa mudabbiruhu wa maalikuhu waalmutasarifu fiihi waxdah intaas loo qiro arrinkaas maxaa la yidhaahdaa towxiid rububiya maxaa la yidhaahdaa towxiid rububiya dadaa waxay leeyihiin towxiidkaa qaybideenoo towxiid rububiya towxiid luluhiya towxiid alasmaa wasifaat laakiin nusuusta sharcigaa wax laga fahmi waayo wax cirka laga keenay ama dhulka laga soo bixiye ma aha nusuustii sharciga ahayd wax laga fahmi weeyaan nusuusta sharcigaah waxay tilmaamaysona lama inkiri karo mana la diidi karo inkiritaankeeduna waa mukaabara ya marka rabbinimada ilaahay in la qiro maxaa la yidhaahdaa towxiid rububiya dadkii marka mushrikiinta ahay oo nebiga waktigiisii joogay oo nebiga loo soo diray iyagu maba diidanin kaas qur-aanka soo aad ugu maadna arag walain saalta man khalaqa samaawaati walarda layaquuluna allah maba diidanin kuwa marka wathaniyiinta ama malaaxidada aha diidda laakiin ummadaha kale wax diidan inuu yahay allah khaaliq mudabbir raasiq maalik wax diidan ma jiraan ayib qolooyin baa marka masaajidda markay ka istaagaan waxay ku leeyihiin samadayaa abuuray ilaahay baa abuuray dhulkayaa abuuray ilaahay baa abuuray jibaashayaa abuuray ilaahay baa abuuray baddahayaa abuuray ilaahay baa abuuray gobiyaalkayaa jeexay ilaahay baa jeexay intaas kaliya wax ma tarayso intaas kaliya waxba ma tarayso qorayshay wax ku tari lahay qoraysh waxay qiraysay waayo qoraysh waxay qiraysay oo kufaar ah weeyaan marka nafta in lasaga qaado cerka yaa abuuray ilaahay dhulka yaa abuuray ilaahay yaa waxna arsuqa yaa waxna siiya yaa wax walba noo fidiya yaa wax walba haysta maayo intaas waxba tari mayso naar looga badbaadi maayo intaas walain saaltahum man khalaqa asamaawaati waalarda wasakhara ashamsa waalqamar layaquuluna allah walain saaltahum man nazla min asamaai maan faaxyaa bihi larda min bacdi mowtiha layaquuluna marka naftii waxay isaga qaadeen wax aan iyagana wax ku tegarayn dadka ay u sheegahayn aan wax ku tarayn ilaa ay ka gaaraan haddii arrinku sidaas uu yahay marka keligii waa in la caabudo qur-aanku waxa uu usoo bandhigaa towxiid rububiya in uu tusiyo towxiid luluhiya caqlan mar haddii allah uu kali la yahay khalqigii cibaadadana waa inuu kali la noqdo intaas waay marka qeybtii labaad oo qur-aanku uu u soo daliishanhayay towxiidurububiya yay ka ag tageen iyagu ma aysan gaarin intaas aman khalaqa asamaawaati walard sakhra shamsa walqamar suuratu annamli markii uu ilaahay subxaanah wa tacaala u aada uga sheekeeyo towxiid rububiya muxuu ku dhammayn aayadaha a ilaahun maca allah hadii sidaas uu allah subxaana wa tacaala uu yahay isaga keliya uu waxaan abuuritaanka ama tadbiirka ama maamulka isagu la keli yahay dayb a ilaahun maca allah a ilaahun maca allah maxay tahay waa towxiid luluhiya ma mid la caabudo oo isaga micigiisa la caabudaa jira marka labadooda waa inay daba socdaan oo towxiid rububiya uu daliil u noqdo towxiid uluhiya laakiin towxiid rububiya hadduu ku wareego qofku dariiqadii qur-aanku khilaafo dariiqatu qur-aan maxay tahay alistidlaalu bitowxiid arububiyati calaa towxiidi aluluhiy marka haaulaa'i khaalafuu dariiqata alqur'aan gacankama hayaa ayb marka towxiid aluluhiya waxa weeyaan ifraadu alafcaali billaah afcaasha cibaadada ah keligii in lagu gaar yeelo afcaasha cibaadaadka ah nooc kasta ha noqotee in isaga lagu gaar yeelo waay kaas maxaa la yidhaahdaa towxiid aluluhiya towxiid alasmaa'i wasifaat waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sifo kasta oo wanaag badan ama ismi kastoo wanaag badan oo isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisu uu ku sifeeyey in loo sugo kaasna maxaa la yidhaahdaa towxiidu alasmaa'i waasifaat kitaabkaana taasuu ka alifan yahay alcaqiida alwaasidiya maxay ku saabsan tahay towxiid alasmaa wasifaat ayib bacdu ahlilcilmi ba waxay dhaheen waxaa jira wax la yidhaahdo towxiidu almutaabaca towxiidu almutaabaca towxiidu almutaabaca maxay tahay muxuu yahay waxa weeyaan dariiqadii nebiga iyo sunnadii in ilaahay lagu caabudo ee qofku isagoo rabbi caabudahaya oonan bidac iyo dalaalaad uunan ilaahay ku caabudin sunnadii nebiga in ilaahay lagu caabudo waxaad ilaahay ku caabudayso inaad rasuulka uga dayato ya oo isaga kaliya aad ku raacdo sidii aad ilaahay u caabudi lahayd ee qof kale ma sharxi karo sidaana ilaahay loo caabuda iyo sidaa ilaahay loo caabudaa qof kale ma sharxi karo lagumana raaci karo sida ilaahay loo caabudo yaa yaqaano noo keenay oo aan kaga dayanayna rasuul sidaas daraaddeed salafka waxay dhihi jireen haddaa karayso inaadan madaxaada xogin ilaa biaharin fafcal arrintaas maxay tilmaamaysaa ya maxay tilmaamaysaa towxiid litibaac mutaabaca aw litibaac ayib وأشhهd أنa محamdا عabdه ورasuuله وأشhهd أنa محamdا عabdه وrasuuله meesha waxaa ka muuqata marka rasuulka muxamed ah inuu yahay oo uu qirahayo muأlifku inuu yahay adoon ilaahay iyo rasuulkiisa adoon ilaahay iyo rasuulkiisa marka cabduhu warasuuluhu laba qoluu ku radinhayaa intaas yarta ah cabduhu warasuuluhu cabduhu yuu ku radinhayaa qolo xadgudubtay oo nebigu ku xadgudubtay oo maqaam uluuhiye gaadhsiiday oo dhahaysa wax walbuu og yahay magaciisa haddii la sheego iyo magaca allah haddii la sheego waaba isku mid alburda lilbuusiiri waxaa ku jiray low naasabat aayaatuhu qadrahu cidaman axya smuhu xiina yudcaa daarisa arimami wuxuu leehay aayaadka la soo siiyey hadday qadarkiisa la ekaa laheed weynaanta xaggeeda magaciisu wuxuu noolay lahay lafaha baaliyoobay markii magaciisa lagu kor sheego aw buusiiri wuxuu leeyahay aayaadka la soo siiyey rasuulka hadday qadarkiisa iyo sharaftiisa iyo weynaantiisa munaasab u noqo laheed markii magaciisa lagu kor sheego lafa baaliyoobay ayuu magaciisu soo noolay lahay marka magaciisa markii lagu sheego lafa baaliyoobay ay soo noolayn laheed magaciisu uu soo noolayn lahay arrintaas maxay tahay ilaah buu ka dhigay ilaahay baa wax noolay kara wax noolay kara kun fa yakuun ilaahay baa iskale qoladaas marka maxaa la yidhaahdaa waa qolo ku xadgudubto oo cubuudiyadii ka saartay ilaahayna markuu rasuulka ammaanahaya maqaamaadka ugu sharafka badan wuxuu ku sifeeyey addoonnimo subxaana aladii asraa bicabdihi wa annahu lama qaama cabdullaahi yadcuuhu tabaaraka aladii nazla alfurqaana maqaamkii israaga iyo micraajkabu wuxuu ku sifeeyey inuu yahay waana maqaam aada u sharaf badan inuu yahay cabduhu furqaankii kusoo dejintiisii buu wuxuu ku tilmaamay inuu yahay cabduhu dacwadii gudashadeedii markuu rasuulkii dacwadii gudanayo inuu cabdi dacwadii ilaahay gudanayo inuu yahu ku tilmaamay maqaamaadkaas maqaamka sharaf badan lama arko maqaamaadkaasna wuxuu ku tilmaamay inuu yahay cabduhu sidaa daraaddeed markaas rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaaba waxaa laga wariyey inuu yidhi laa tutruunii kamaa atrat kamaa atrat nasaara bna maryam fainamaa ana cabdun faquuluu cabdullaahi wa rasuulu ha igu ammaaninina ammaan baatil ah sida nasaaradu ay ugu ammaantay ammaan baatila ibna maryam ibna maryam waano waayo ciisa ciise lama yihahdo ya maxaa la yidhaha ciisa ciise waa af soomaali ciisaana ciise waa dhawaaq af soomaali ah ciisaana ayib fainamaa ana cabdu faquuluu wuxu uu nebigu noo laqinay ay diideen oo nebigu wuxuu noo laqinay oo uuna amray cabdullaahi wa rasuuluhu kuwaana dariiqada waa laga kari laayahay cabdullaahi wa rasuuluhu ku ekaada sida nebigu uuna amray maya intaas kaafi ma ah sharafkiisiina ma maalayso yaa salaam ma ilaahay bay ka aqoon badan yihiin sharafkii rasuulka waxaa laysku haya marka war cabdullaahi wa rasuuluhu ku ekaada asagaana amray sala allahu alayh wasalam ayb qoladaa marka maxaa radinaysaa cabdullaahi wa rasuuluhuna ayuu ku radinaya qolo kale qolo kalea dhahay rasuulba ma aha kufaarta maanta joogtaa maxay leeyihiin rasuul ma aha ninkaa xalw aada u soo dhafraya xal aad usoo jeeda maasha alla marka labadaas qoloba waa khaldameen kuwana waxay diideen cabdullaahi kuwana waxay diideen rasuuluhu dadka muslimka ah oo saadiqiintaah mutaabiciintahna maxay joogaan cabdullaahi wa rasuuluhu sala allahu alay wasalam ayib sala allahu calayhi wasalama tasliima masiida sala allahu allaahu subxaanahu watacaala ha ammaano wa sala allaahu ha ammaano marna annaga waxaan ku sallinaa rasuulka marna allah baa ku salliya ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy maxay taha macnaheedu salaatu ullaahi calaa rasuulihi hanaa'uhu cinda almalaa'ikati waayo ammaantiisa marka salaada allah rasuulka uu ku saliya waa hanaa'uhu calaa man alaa cinda man cinda almalaa'ika annaguna waxaan weydiinaynaa in uu ammaano oo uu sharfo oo u darajeeyo marka sala allaahu ilaahay ha ammaano oo ha sharfo saasaan leenaha marka sala allahu calayhi wacalaa aalihi aalkiisa aalkiisa waxaa loola jeeda hadda meeshaan atbaacdiisa calaa diinihi iyo wa asxaabihi asxaabtiisa wasallama hana nabadgeliyo tasliiman nabadgelin masiidan la siyaadiyey nabadgelyo la siyaadiyena ha ka nabadgeliyo shar adduunyo iyo shar aakhiro اctiqaad الfirqaة الnaajiyaة الmansuuraةi ilى qiyaami الsaacaةi ahli sunnati اctiqaad الfirqaة الnaajiyaةi almansuurati ilaa qiyaami saacati ahli الsunnati wاljamaaca aliimaanu biاllah wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi wاlbacثi bacda almowt wاliimaani biاlqadari khayrihi wa sharihi hada wbilah towfiiq wsala اllah wslam ala nabina mxamedi wala alih